xilli lagu guda jiro bisha barakaysan ee ramadaan haddana waxaa jiro dad danyar ah oo aan awoodin inay helaan afurka kuwaasoo u baahan in loo sameeyo afurin qaar ka mid ah haweenka danyarta ah ee ku nool magaalada beledweyne ee gobolka hiiraan ayaa muslimiyiinta iyo ganacsatada soomaaliyeed ka codsaday inay caawiyaan maadaama aysan iyagu shaqayn karin waad ii jeedaan odaygana waa iga dhintay dhibaatana adduunyo ma yaro saanaun guriga iskaga dhex fadhiyaa meelun u kaca ma leh gabadhaas agoonta tirada badan haysataan lee oon wixii keentaan uu maciinuu ahay maciin kaloo walaal ahoon haystana ma leh waxaan dhalinayna duurkaas ayba iska jiraanba oo waalid ma xasuustaan marka uun dhibaato nooma yaro dhibaato xoogana na haysaa oo ilaahay naga qaado na haysaa soon ma lagu jiraa sirxiisa xariir un baan ku noolahay waxaan haysta afarta adduuna afarishanaysa gurigayga ku jiro male maanta bisha ramadaan waxaan ka rajaynaynaa wax allaah wixii oo beriga waqti roobeedna la joogo oo ramadaanna aan ku jirno inaad soomaalida oo noo gargaarto oo beriga nala siiyo wixii allah wixiis ilaahay naaga soo qaado aan ka rajaynaynaa sidoo kale waxaa jiro dad danyar ah oo uu saameyn lexadla ku yeeshay roobab dhowaan ka da-ay deegaanada hirshabeelle waxayna u baahan yihiin in loo muujiyo garab istaag